adyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaar dameer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yahoon qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qadribay
kulan waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal idilahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo maqalkaygu idiin soo gaarayaba habeen wacan oo saddexyo labaatanka sebtembar sanada laba kun iyo labaatan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xog waraysi qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada kenya oo saaka weerar ku qaaday deegaanka yadda oo hoos tagta degmada ceelwaaq ee gobolka gedo qof shacaba ayay ku dileen qaar kalena waa ay kaxaysteen haddaba barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan odayaasha dhaqanka degmada ceelwaaq oo iska fogeeyey in ay wax heshiisa la galeen kenya kaasi oo ku aadan in dhismaha derbiga xuduudbinaadka dalalka kenya iyo soomaaliya sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan gudoomiyaha degmada cel waaq oo ka hadlaya arinta ku aadan weerarka kenya ay saaka ku qaaday deegaanka yado oo hoostaga degmada celwaaq madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta golaha shacabka horgeeyay ra-iisul wasaaraha iyaga oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ra-iisul wasaare mudane xuseen mudane maxamed xuseen rooble haddaba qaar ka mid a xildhibaanada oo hadlay iyo weliba sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda oo halkaasi ka jeediyay codsi ku aadan ansixinta ra-iisul wasaaraha ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab oo ka hadashay dhibaatooyinka daroogada iyo waxyaabaha maanka dooriya ay leeyihiin ururka qareennada soomaaliyeedna waxa ay kasoo horjeesteen xeer u dhowaan soo saaray wasaaradda xeer dhowaan ay soo saartay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya haddaba maxaa uu yahay barnaamijka ayaad iyana kaga bogan doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magaalada baydhabo maanta kusoo dhaweeyey wafdi hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni haddaba maxaa uu ku qotomaa safarka madaxweyne deni ee magaalada baydhabo iyana barnaamijka xog waraysi ayaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka inta aanu ku guda jirno waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah nabadoonada ay kasoo jeedo marxuumad xamdi maxamed faarax oo dilya kufsi loogu geystay magaalada muqdisho oo sheegay in aanan loo baahnayn in la daboolo kiiska xamdi waxaa kaloo dhegaystayaal barnaamijka xog waraysi caawa aad ku maqli doontaan gabagabada xubintii aadka u xiisaha badnayd ee kalamaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka xog waraysi oo aanu idinla socodsiinayo islamarkaana idiin soo saaray anigoo qadar yaxya ayaa isku soo dabariday u diyaar garooba dhegaystayaal barnaamijkaasi oo faahfaahsan
waxaad dumartadaada kudulnool adduunyada
qaar ka mid a odayaasha dhaqanka degmada ceelwaaq ee gobolka godo waxa ay iska fogeeyeen in heshiis ay la galeen kenya kaasi oo ku qotomay arinta derbiga oo dhismaheedu muran badan uu ka taagan yahay haddaba qaar ka mid a odayaasha oo aanay warbaahintu la xiriirtay waxa ay sheegeen in aanay marnaba jirin heshiis dhex maray odayaasha dhaqanka iyo weliba sidoo kale ciidamada kenya gaar ahaan saraakiil ka socotay kenya oo ku aadan dhismaha derbiga mawlid jaamac mawlid galwaaq ayaa ugu horeyn weydiiyey qaar ka mid a odayaasha degmada ceelwaaq waxa uu ku qotomay heshiiska dhex maray iyaga iyo weliba sidoo kale kenya ama arrimaha ay kala hadleen kenya waa tahay dhegaystayaal waxaa qadka taleefonka si toosa ugu jira ee qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee dowladda kenya ay boggeeda hore kusoo daabacday inay kala hadashay arrimaha xaduudka ee odayaashaas oo warbaahintu siyaabo kala duwan ay uga hadashay ayaanu qadka taleefonka kula xiriirnay waxaanu ka waraysanaynaa bal dhacdadaas iyo waxyaabaha ay dowladda kenya kala wada hadashay halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow nabadoon soo dhawow bal waxaad marka hore bulshada u sharaxdaa waxaad dowladda kenya la samayseen wadahadal baad la samayseen oo sawiraani kaga soo qaaday goobtaas jaraa'idyo kenyaati ayaa baahiyey inaad kenya kala hadasheen xadka arrimaha maxaa ka jira
arrimahaas waxba kama jiraan
waa garta see wax u jiraan marka
siday wax u jiraan laba oday oo odayaasha degmada ka mida ayaa ninna hal irmaano anu ku xiran yahay baa nimankan kenyaatiga dileen waa garta
oo hadda ka hor dileen mar hore ay dileen martoodii bay u raadsadeen waa garta
labadaa qof oo labadaa odayaal baa meesha degtay niman baa xiriiriyey oo noo xiriiriya yidhaaheen waa u tegey nimankiina waxaa u yimaad nin wafdi oo madaxa u yimid baa la yidhi kuwii meesha awal jooga waa lagala daalay waxba waa laga waayey nin saraa yimid markii la yidhi ah ninkii loo taga dacwo loo taga haye ninkaas sare saraakiisha kenyuu ka mid yaha miya
iya ninka sare oo goobta yimid saraakiisha kenyu ka socda miya
ninka ninka magaciisi ma hayo magaciisa anigu ma hayo odayaashu waxay ugu tageen inay wareystaan nimankii mase ugu doontaan oo dib u sheegtaan bay ugu tageen waa garta
marka wax meesha ka sawiray meesha keliya ciidan keliya joogo wax jireen lama yaqaano nimanka waa la sawiray waxaanan dhehina waa laga sheegay haye ee, sawirada waxaa ka muuqanayey ee, qoraal baa la soo raaciyey sawirada sheegayo inay arrimaha xaduudda kala hadleen arrimahaas marka waa been baad leedaha sawiradana si qaldan baa loo qaada arrimahaas waa been waa been wax dadka ma jiraan xadduud la xidhayan annagu ma maqal waxna lagula tashadayna ma jiraan annagana raalli kama noqonayno codadkeennii iyo nafteenni mar horaa nala duubay oon hawada gelinay hadda ka hor haddana t v aan taagannahay ma la xiri karo haddii la xidhana waa ku dhammaanayna waa ku yarigoyna misaaraheeni iyo dhagax baan kula dagaalamayna Een, marka odayaasha maxay waxa rasmiga ay ka wada hadleen ma magtaas nimankaa la laayey unbay kala wada hadleen lamamota markaasun bay kala wahadleen ayagoo waxba ka helin oo haddana sidii hore ingooja ingooja ay lahaayeen bay ku kala tageen
haye goormaad ka warhesheen marka sawiradiina in baraha bulshada lagu faafiyey ee, barnaamijkan idaacadan ka maqalnay idaacadda magaalada muqdisho iyo iyo- iyo iyo bahalladaan ku aragnay
waa garta
ii markaan maqalnay oo ku aragnay baan hadda rabnaa inaan beenayno arrintaasaan jirin ceel waqna ka dhicin jiraan ku jiraan saaxiibey. degmada ceel waqna la ceebeeyey odayaashana la ceebeeyey ceel waq waxay diyaar u tahay inay ku dhimato adduudkaasaan la xidhin kenyana hana maqasho caalamkana hana maqlo mana laga xidhi karo diyaaru ma nihin annagaaba le labadii dhanba ma lagu dhici karo warkaas waa been ayagu ay suugsadeen oo naga direen waxba kama jiraanoo waa been mana la xidhi karo adduunka raallina kama dhihin ee, warar kalea sheegayo in maaragtay ay dowladda Ki- kenya ay ay ciidamo ku aruurisay ee, deegaanka la yidhaahdo konton ay ciidamo soomaaliya ku aruurinayso ceel waaq ay ka qaadatay odayaashana ay arrimahaas kala wada hadashay marka waxaasoo dhan ma jiraan
waxba kama jiraan annagu fursun ciidin ma hayno annagu odayaal baana shacib ah fursun iyo waxaa saladeeda nalama weydiiyo nalana ma tashani mana lagu soo qaadi karo furkuntu waa deegaankeedii aan degannahay al'aana dad baa noo degan Eh, dad iyo dunyaa noo joogta wax nagalala tashaday ee la yidhi meeshaasaan wax ka abuurayna nalama dhihin mana ka warqabno hadee annagu saxaafadii iyo sawiradii markaan aragnay unbaan guulaawnay waxba kama jiraan taasna lagalama tashanin kannana lagalama tashanin waxaan wax ka ognayana ma aha waxaan beeninaynaa arrintaas inay been tahay ee nalaga abuuray sawiraanta see loo qaada wax ma ka ogeydeen sawirra dadka meesha jooga oo magac lahayn unbaan qaar sii jeeda qaar soo jeeda unbaan aragnay annagu sawirada hawadaan ku aragnay
haye waa qo- ii dhiib ee, ninka kale oo raba inuu arrintaas ka hadlo oo ee, nila socday bal iigu dhiib odaga kale
maxaa tiri igu soconi qofka kale ii dhiib qofka kale oo raba inuu arrintan ka hadlo oo odayaasha ka mid ahaa oo asna ee, aragtidiisa bal ku biirinayo waa kugu dhiibay waa kugu dhiibayaa ka qabo
ha asalaamu calaykum ha asalaamu calaykum
calaykum asalaam ha soo dhowow kolka hore magacaaga magacayga axmed xasan cabdulaahi wey Ee, axmed xasan
maxaa axmed xasan cabdulaahi baan wey ee, axmed xasan cabdulaahi oo waxaad ka mid tahay soo maaha odayaashii sawiraantooda la soo gudbiyey oo dowladda kenya la sheegay inay kala hadleen arrimaha xadka iyo warar kale oo
maya ka mid mahay odayaashaas aniga ka mid ma ma- soo watooda odayaasha la gudbiyey ka mid mahay laakiin odayaasha degmada ceel waxaa ka mid ah ee soomaaliyeed waa garta odayaasha ceel waaq baad ka mid tahay arrintan goormay soo shaac baxday maxaa ka runa maxaad kala socotaa bal iisoo koob arrintaas waxaa naloo sheegay toddoba iyo tobanka bisha sagaalaad war noocaas in la gudbiyey oo maalinta arbacada ah waa garta
laba nin oo ku dhimatay eeryada gelinay oo ayagoo mooto wata oo muxuu ahay uu maray baabuur oo sanadkii horeysay iyuu raadinayay nin la yidhaha maxamed labada nin oo meesha lagu sawiro oo la sheegay nin ninkaasu magtiisa oo irisan laga ballamay ay yidhahdeen nin madax saraa imaanaya oo saasuu ku tagay waa gartay
ninka kalena neef geel oo hal irmaan oo ya baabuur martay hadduu saas u socday waa gartay sawir beenaa la saaro waxaa la odayaashii degmada ceel waqba waxay la heshiiyeen kenya oo xuduudda soomaaliya dhisaysa
sax
annaga xuduudda soomaaliya xuduudda la sheegaya ama xuduudnimo waa aqoonsaneen weligeed iyo alleed ma aqoonsan doona mana aqoonsanin waxaana la dhihi jiray xadbeenaad baa la dhihi jiray
waa gartay haddana si ayadeed baanu aqoonsana inay xadbeenaad tahay dal soomaaliyeed ay tahay dal soomaaliyeed aan la kala xiri karin
ku soco Een, waxaan caddaynaynaa warka asaga war been abuure inuu yahay inuusan waxba ka jirin ummadda soomaaliyeed oo degan deegaankan aynan raalli ka ahayn dalkooda in la kala xiro ama xuduud la dhiso ayaan kuu cadaynaynaa warka asagana war been abuur ah oo falsification ah oo wixii samaynina la raba in lagu dabagalo oo ilaa heer maxkamad dalal fuulaan rabnaa wey marna ma isku dayeen inay arrintan dowladda kenya ay odayaasha kala hadlaan xilliyo hore iyo haddaba maya maya ma ayna dayin mar hore aana loo sheegay oo la yidhi berihii meesha dhigaysaa berihii wixii oo dhan baa laga qaaday annaga ummadda soomaaliyeed waxay ka qabtay weliba dadka deegaanka degan baa nahay taaka ciidda soomaaliyeed uma ogol annaga cadow inuu qaato
Eh, marka mowqifkiina adinka saxda ah oo xaduudda ku aadan eh, muxuu yahay balu caddee soomaalida
mawqifka annaga waxaan u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed inaan annaga deegaanka nahay inaan difaaca dalka soomaaliyeed u taagan nahay inaan qadiyadda soomaaliyeed u taagan nahay inaan dalka annaga ogol nahay inuusan cadow soo gelin yaan ku caddaynaynaa
Eh, aad iyo aad iyaad u mahadsan tahay kuwaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a odayaasha magaalada ceelwaaq iyo oo gebi ahaanba beeninayo warar sheegayo in odayaashaasi ay la kulmeen dowladda kenya oo ay kala hadleen arrimaha xadka iyo sidoo kale ciidamo halkaasi lagu ururinayo odayaashan ayaa sheegay in sawiraantu ay si qaldan u baxeen xogtana ay dowladda kenya si qaldan u gudbisay xaduudana aysan marnaba gorgortan haddaba intaasi kadib kenya waxa ay saaka weerar ku qaaday deegaan lagu magacaabo yadda oo hoos taga degmada ceelwaq waxa ay dishay qof shacab ah waxay qa- waxa ay sidoo kale halkaasi ka kaxaysatay dhowr qofood gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaq sahal ayaa warbaahinta radio markabil ay la xiriirtay yaxya cabdirasaaq soofo oo waraystay ayaa ugu horreyn weydiiyey dhibta saaka halka ay ka dhacday iyo weliba sidoo kale inuu faahfaahin ka bixiyo weerarkii saaka ciidamada kenya ay ku qaadeen deegaanka yaddo iyo sidaa ay wax uga dhaceen deegaanka yad yadda oo hoostaga degmada ceel waaq gudoomiyuhu wuxuu ku jawaabay sidan
si aad u saarato codka soo socda riixi dig
hagaag ee, guddoomiye ugu horeyn waxaad warbixin naga siisaa bal dhacdadan ee ka dhacday ee, deegaankan hoos yimaada ee degmada ceelwaaq ee geysteen ciidamada kenya
alxamdulilah rabbil caalamiin walaalo waxaa weye saaka aroortii amaalihii lixdii aroornima markay ahayd baa waxaa soo weeray duula- duulada eh, iyagoo ay hoos imaadeen degmada xeelwa ciidamada kenya Eh, kuwaasoo bixi eh, dhimasho iyo dhaawac halkaasi waxaa ku dhintay eh, hal nin baa ku dhintay halna waa ninna waa ku dhaawacmay Eh, laba nin oo kalena way hayseen sidaasay wax u dhaceen
marka waa maxay ee, sababta ee, dadka shacabka ah ciidamada kenya ay u weerarayaan oo qaar u dilayaan qaarna ay u kaxaysanayaan
waa iska awood sheegayso wax kale ma ahan dad iska hurdo oo shacab ah oo tuulada degan inta lasoo weeraro ciidan rigyo meel degan ma ahan maysan weerarin ciidan soconay maysan weerarin dad shacab oo gurigooda hurdo oo aroor hurdo oo salaada isbacdisaday ayaa lasoo weeraray hadda digeed baa laga istaagay guryahoodii baa loogu galay waa la laayay wix kalena waa la kaxaysay marka waa iska awood sheegayso arrintaana waa muddo badan bay iska socotay oo dee jaraba way dhaftay
marka ee, mas-uuliyiintii ee deegaanka ceelwaaq iyo deegaanada hoostaga ayaa tihiin ciidamada kenya ceelwaaq ayay ku sugan yihiin ee, intaan ognahay daris ayaad ee, ceel qaalloo kala tihiin maxaad ee, oga hadladihiin ama ma kala hadasheen kenya ee falkan foosha xun ee dadka shacabka ay u geysanayaan
halkaas adeer waxaa weeye eh, eh, waxaa la yidhi eh,
wax il waxaa la yidhi waxa ilaahay silaalo ka dhal arrintaan nimankaan hadda ay wadaan waa arrin bareer cad ah oo aan geel loogu soo gaban oo xasuub oo ujeedada weeye Eh, hadda ka hor haday degmada lagu soo weerareen ayaa magaranaysaa nin sarkaal bay dileen laba kun iyo toddoba iyo tobankii kadibna ninkii aan qaadanen bay diideen detention booliska xilog ayaa geynay ayr allaga maana dirin allaga ma ligin marka dee waa niman magaranaysaa ku talagalay eh, inay dadka soomaaliya inay dad shacabka soomaaliyeed ka xasuuqaan marka eh, sheegidba ma adhaas arrintaasi laakiin jawaabid mooye sheegidba ma jirto marka maxay idinkaga qorshaysan ee idinka ka maamul ahaan degmada ceelwaq
insha allahu dadkaas soosaareen midseedahan jawaab baa laga bixin doonaa dadkoodana way dagaalamayaan wayna u aari doonaan
Ee, guddoomiye waxaa jirta in ee, ciidamada kenya ee, dadka ay laayaan duqeymo ee, joogto ah iyo gobolkan ee, ka geystaan oo dad shacab ah oo xoolo dhaqato ah ay ku dilaan ee, deegaanada ceelwaq iyo iyo ceelwaqba Ee, idinka ka mas-uuliyin ahaan maadaama shacabkii aad mas-uul ka tihiin idinkii naftiina ee, mas-uulka ahaana ee, cabanayo Ee, ma la isdhihi karaa ee, shacabka iyo dadka mas-uuliyiinta ceelwaq ku ji- ee, joogaba ee, gacan ee, ciidamada kenya ama dowladda kenya ayay ku jiraan oo xor ma ah ma lasdhihi karaa
dadka kalunkaan degan eh, soomaaliyada kama dowladda soomaaliya kama warranto kenyana carcan uma hayso waxa weeye dad ilaahay uu ku xiran nololkooda degan weeye Eh, awoodda dee ka badan hadday timaadana waa laska xasuuqaya wixii markaas ay ka joogi karaan way ka joobayaan Eh, matalan markaan kuusoo qaado eh, taariikh sabtii toban waxaa la duqeeyey calanka eh, toda- ka qodayso meel la yidhaahdo eh, wara eh, wara wara cabuulah ee oo farxaluul ee zoonkeeda ee haweenimo diyaaradaas diyaaraddii waxay gutay carabkii qodaysa warta ee waxaase waa diyaaradaha kenya marka dhibaato joogtaa ka jirta deegaankan askari socotay ilaa iyo ilaa iyo ma garanaysaa ee laba kun iyo sideedii markaan ilaabo taariikhda
marka dowladdii federaalkana inta badan ee kama hadasho ee mas-uuliyiintii deegaanka idinkoo ahna cambaareyn baahina ee wax kaloo hadda haysaan ee ma jirto dadka deegaankaasi ee soo lama dhihi karo cidna uma maqno ceelna uma qodno
sidaas weeyaane dadka hadda waa ku tashadeen eh, dadkii kacdoon baa hadda jiro waxaa waxaa weeye eh, dadkii la- dadkooda la laayay eh, hadda maanta waxa weye ilaa xalay so- markii ay dhacday ilaa maanta waxa weeye meel kasta qaalaada ka socotay eh, diyaar garow arrintaa looga jawaabaya ayaa ka jirta iyo adaami
ugu dambeyn ee, shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ee, shacabka reer gado ee ku dhegaysanayo maadaama mas-uuliyiintii ceelwaaq ee aad tahay dhibkan laga sheegayo maxaad ugu baaqaysaa
waxaan ugu baaqayaan dagaalka qaawan oo ay dowladda kenya ku hayso shacabka reegadanaya meel uga joogtaan kana celiyaan cidna kama fulaysana cidna kama aabgarada kama jiracsano inagu inaan u wada diyaargarowno haddaan mar weyne dowladda garab taagto waa inaan allaha shacabka isku gashanaa oo aan ka jawnaanada iska celina
gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq sahal macalin aad waa u mahadsantaha gudoomiye
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada ceel waaq oo u warramayay wariye yaxya cabdirasaaq soofe barnaamijka xog waraysi ayaa dhegaystayaal weli ku guda jirnaa ay qaneecad nabadgeliyo miyaa kayrkiiba la nacay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta golaha shacabka horgeeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble isagoo madaxweynaha codsi u jeediyey golaha shacabka kaasi oo ku aadan ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub haddaba jawiga ayaa sidan ahaa iyada oo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamanka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha cusub ay halkaasi khudbad ka jeediyeen
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta ay taariikhdu tahay saddex iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun iyo labaatanka kalfadhiga toddobaad kulankiisii gaarka ah ee saddexaad fooramka golaha shacabka waa laba boqol iyo toban xildhibaan ajandaha kulanka gaarka ah soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xidhiidhinta codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku saabsan ra-iisul wasaaraha magacaaban mudane maxamed xuseen rooble maanta waxaan leenahay laba kulan kulankan hore waa kulan gaar kulankii saddexaad ee gaarka kulan walba iskiisa ayaan ajenda u ansixin doonaa marka hore waxaan ku hormaraynaa kulanka gaarka ah ajendaha aanu codayno aada iyo aada u mahadsantihiin mudane madaxweyne golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta halkan waxay u fadhiyaan inay dhegaystaan soo jeedintaada ra-iisul wasaaraha magacaaban mudane maxamed xuseen rooble waxaan kugu soo dhaweynayaa inaad eh, waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu soo jeedintiisa uu u jeediyo golaha shacabka mudane madaxweyne soo dhowow
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قدومي قدومك قولها شعبك قدوميها محكمة السريع رئيس وزراء مقعابا حلبانا قولها شعبك تليها عيدا كبوليسك يا بعض الصحافة وحنكو سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري الله مهله oo maanta noo suurtageliyay inaan halkan isugu imaanno kulankan waxaan rabaa inaan ka idhaahdo kelmado kooban oo aan halkan rabo inaan ka soo jeediyo ujeedka kulankan ama ajandaha wuxuu yahay codsi aan idiin soo diray oo aan idinkaga codsanayo in la ansixiyo ra-iisul wasaaraha magacaaban maxamed xuseen rooble inuu noqdo ee mas-uuliyadda qaado ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya Een, mudane maxamed xuseen rooble waa muwaadin soomaaliyeed oo waayo arag ah oo aqoon-yahan ah oo waddaniyadiisu ay sarrayso oo aan ku aamini karo xilka waxaan idinka codsanayaa marka guud ahaan xildhibaanada sharafta leh inaad ila qaadaan oo aad ansixisaan maanta hadduu ilaah yidhaahdo waxaa ra-iisul wasaaraha laga rabaa inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo runtii ee, ka qaadi karta meesha dalka uu joogo reformkii iyo waxa waxa alla wixii aan ka shaqaynaynay hore u wadi karta ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hawshaas u fududeeyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
Een, ah, kulanka anigii ee gaarka ahaa wuu noo xiran yahay madaxweyne madaxweyne gudoomiye ku-xigeenka labaad intaan ka dhamaysanayno shaqada annada kale meel aad nagu sugintid ayuu ku geen doonaa qamansanta haddana waxaa noo furmaya kulankii kale ee kulanka toddobiyo labaatanaad الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay taariikhdu tahay saddex iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun iyo labaatanka kalfadhiga toddobaad kulankiisii toddoba iyo labaatanaad kooramka annaga waa laba boqol shan iyo toban ajandaha kulanka kow hadaljeedinta ra-iisul wasaaraha magacaaban oo codaynta kalsoonisiinta ra-iisul wasaaraha dhaarinta ra-iisul wasaaraha intaas waxaa xiga een gebagabada anada waxay noqonaysaa soo dhoweynta madaxweynaha oo uu soo dhoweynayo guddoomiyaha golaha shacabka mahadcelinta madaxweynaha ajandaha aan ansixina marka waa mahadsantihin waxaan soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha magacaawan mudane maxamed xuseen rooble mudana ra-iisul wasaare ku soo dhowow kelmaddaada ku aadan munaasabadda tan- gaarka ah munaasabaddan
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قولها شعبك اللي معنا شرفت له مسؤولين تسرسره إيه دولة ده إيه ده ماذا قلب كسيدة بهذا صحافة ده bahda saxaafadda marti sharafta kala duwan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ay joogaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kalsoonidii uu igu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya toddobiiy tobankii bishan sebtembar labada kun iyo labaatanka ina siiyey fursad fursaddan qaaliga ah oo aan maanta idinku hor imid sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh oo ii oggolaaday in aan hortooda imaado maanta si aan u weydiisto codkooda kalsoonida iyagoo matala dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan guda iyo dibadba mudanayaal iyo marwooyin howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo markaad kalsoonidiinna isiisaan waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga arrimaha amniga labo arrimaha doorashooyinka saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada afar cadaaladda iyo garsoorka shan dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuq maasuqa lix dib u egista dastuurka toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro sideed iskaashiga caalamiga ah gabagabadii guddaan- guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan mar labaad idinkaga mahad celinayaa fursaddan taariikhiga ah oo aan idinkaga codsanayo in aad isiisaan codkiina kalsoonida hadduu allah subxaanahu watacaala idmo mudanayaal iyo marwooyin waxaa iga go-an inaan soo xulo inaan soo dhiso xukuumad taya leh oo ka tarjumaysa baahida baahiyaha kala duwan ee ka jirta dalkeenna soomaaliya marxaladdan uu dalku ku jirana ka gudbisa gaarsiisa fulisana hannaan doorasho oo heshiis lagu wada yahay hadduu aan laydmo kadibna markii aad isiisaan kalsoonidiinna insha allah waad mahadsantihiin
Ee, waxaan u gudbaynaa waxaan rabaa hawlwadeennada- hawlwadeennada inay diyaar noqdaan waxaan u gudbaynaa codaynta ra-iisul wasaaraha magacaaban mudane maxamed xuseen rooble kalsoonisiinta ama codaynta codayntu waxay noqonaysaa mid furan oo gacantaag ah wuxuuna ku ansaxayaa boqolkiiba konton oo lagu daray hal tirada guud ee xubnaha golaha shacabka oo u dhiganta boqol soddon iyo sagaal cod oo ogol ah howlwadeennadu waxaan filaa inay diyaar yihiin inta ogol ra-iisul wasaaraha magacaaban mudane maxamed xuseen rooble ogol inta u codaynaysa kalsoonida hala soo tiriyo gacanta taaga ha la soo tiriyo ha la dejiyo yaa diidan ha la dejiyo yaa ka aamusay waa mahadsantiin ha la soo tiriyo ah een xildhibaanada sharafta leh kalsooni siinta mudane maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii magacownaa sidaan ayay u dhacday wax ka aamusay ma laha wax diiday ma laha waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiye ogol u codeeyey laba boqol toban iyo shan xildhibaan sidaa daraaddeed sidaa daraaddeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu ku guulaystay kalsoonidii labada boqol iyo toban iyo shantii xaadirka ahaa sidaas uu saaxib ku yahay waxaan u yeeraynaa madaxweynaha madaxweynaha madaxweynaha noo soo noqonaya madaxweynaha markuu noo soo noqdo ayaa la dhaarin doonaa ra-iisul wasaaraha Ah, waxaan u gudbaynaa dhaarintii aan u gudbaynaa waxaa halkan jooga guddoomiyaha maxkamadda sare waxaan soo dhowaynaynaa guddoomiyaha maxkamadda sare si uu u dhaariyo ra-iisul wasaaraha mudane maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarahana ha soo istaago si uu u dhaarto
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية شير قدوم كقولها شعبك الصومالية رئيس الوزراء عصب حكومة فدرالك الصومالية دمان حلوانا قولها شعبك الصومالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka koowaad waxaan hambaliyo iyo ducado u dirayaa raiisul wasaaraha cusub ee maanta golaha shacabka federaalka soomaaliya uu meel mariyey insha allahu tacaala waan ugu ducaynanaa xilkaa inuu alla u fududeeyo waxaanan u gudbaynaa dhaartii raiisul wasaaraha insha allahu tacaala waxaan ku dhaarin doonaa dhaarta uu jideeyey qodobka boqol iyo afar ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan akhriyi doonaa mudane raiisul wasaare ee dhaarta qodobkaasi ku qoran waxaanad iiga daba akhriyi doontaa insha allahu tacaala sidaan u akhriyay insha allahu tacaala waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah si daacad ah oo danta dalka oo danta dalka dadka dadka diinta ku jirto iyo diinta ku jirto iyo diinta ku jirto dhowrana dhowrana dastuurka qaranka dastuurka qaranka iyo shuruucda kale oo dalka u yaala iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillahi tawfiiq wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum
kulanka annaga waxaa noo soo xiri doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa kulanka noo soo xiri doona waxaan kelmid mahadcelina siinaynaa ra-iisul wasaaraha soo dhowow ra-iisul wasaaraha waxaan ka rabnaa keliya kelmad mahadcelina inuu ka horjeediyo golaha shacabka kulanka annaga waxaad noo soo xiri doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa kelmad gaaban
bismi illaahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda ciidamada amniga bahda saxaafadda marti sharafta kala duwan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kalsoonidii uu u magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya todobiyotobankii bisha tan sebtembar ee labada kun iyo labaatanka ina siiyey fursaddan qaaliga ah sidoo kale waxaan waxa aan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh uga mahad celinayaa fursaddan taariikhiga ah oo aan idinkuga hor imid iguna siiseen codkiinna kalsoonida waxaa kale ka mahad celinayaa soo dhoweyntii iyo taageeradii ay isiiyeen dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan mudanayaal imar weyin sida aan mar hore idiin sheegay waxaa iga go'an in aan soo dhiso xukuumad taya leh oo ka tarjumaysa marxaladda aan ku jirno iyo baahida dalka meel marisana hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah hadduu allidmo heshiisna lagu wada yahay mudanayaal imar weyin xildhibaanada sharafta leh waxaan rajaynayaa in aad isiin doontaan xukuumadda in aad siin doontaan xukuumadda aan soo dhisi doono iyo barnaamijkeeda codka kalsoonida marka aan idin hor keeno si ay u guto si ay u gutaan waajibaadka baaxadda leh ee hor yaalla hadduu allah subxaana wa tacaala idmo waad mahadsantihin
kulanka annaga waxaan ku soo gebagabeyn doonaa kelmadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed mudane madaxweyne kusoo dhowow kelmadaada
mudane guddoomiye waa mahadsan tahay iyo guud ahaan xildhibaanada sharafta leh sida codka aqlabiyadda aad u siiseen ra-iisul wasaaraha cusub waxaa lagu soo wargeliyey in codka kalsoonida ah uu ahaa laba boqol iyo shan iyo toban cidna aysan diidin cidna aysan ka aamusin sidaas darteed aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa kalsoonida aad siiseen waxaan rajaynayaa insha allah qaybtii qaybtii ugu qaybtii hore weeytan qaybta labaad uu ra-isul wasaaraha soo dhisi doono xukuumad taya leh inaad sidaas oo kale aad siisaan cod buuxa oo aqlabiyad leh insha allah hadduu la yidhaahdo waana mahadsantihiin mar kale Waa mahadsantihiin
madaxne- madane- madaxweyne aad iyo aad aa u mahadsan tahay Een, ah, kulanka annaga waxaan ku soo gebagabeyneynaa kelmaddan eh, madaxweynaha kulanka maanta waa noo xiran yahay madaxweynaha intuu ka baxayana xildhibaanada ha fadhiyaan kulanka annaga waa xiran yahay
dhinaca kale qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyay ansixinta ra-iisul wasaaraha iyaga oo baaq ugu diray ra-iisul wasaaraha taasi oo ku aadan inuu soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh qaarkoodna aysan ka soo muuqanin wasiiradii hore ee xukuumaddii ra-iisul wasaare kayre haddaba waa kuwan xildhibaanada golaha shacabka oo iyaguna ka hadlaya arrimahaasi
Ee, waxaan maanta ku faraxsanahay ee, prime minister cusub oo la keenay oo ilaahay nala garab qabay baarlamaanka oo ah laba boqol iyo shan iyo toban ah hal qof oo diiday iyo hal qof oo muxuu ahaay tood ee, ka aamusta ayna jirin waxaase waxaa keenay ee, habka uu no- ugu soo dhigay meesha maaha inaan qof ahaan u raacnay ama jeceel ahaan aan qof maaha doo- soo noogu soo sameeyey qodobada ilaa sagaal qodob ay ahaayeen soo maaha oo ku jira kan ugu fiican oo aniga aan jeclaha waxaa waaye habka doorashooyinka oo ah mid leesla wada qabo waa arrin aad u wanaagsan ninka kufliga ka imaan karo waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay dastuurka qabyadaha oo la siyaasadeyna waxuu dib baan u habaynaynaa asaana ku shaqol xukuumaddaa ku shaqale waxaa kaletood oo ka hadlay in cadaalad iyo xaq iyo muxuu ahay tu- in sharci wax walba lagu samaynayo ah wixii qofta xaqa u leedahay marka waa u hambalyaynayaa mr rooble waa ku faraxsanahay ee, isna waa ku faraxsan yahay madaxweynahan inuu ninkan noo soo dooro wiilkan dhallinyarada ah oo cv-giisa markaa aragtaba aa wareereyso oo meel walba ka shaqeeyey aniga marka shaqada dowladda igu dambeysa waxaan ahay wasaaradda waxaan ahay wakaaladda onad waxaan ka ahay laakiinse agaasimaha shaqaalaha marka waxaan la shaqeyn jiray qolada oo isaga la shaqeynaya ilo oo shaqaalaha adduunka ah qoladaas waxay noo sixi jireen wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo annagaba imtixaanaadka sida loo qaadayo dadka sida loo waxeynayo sida loo habeynayo markaas waxaa madax ka ahay allah u naxariiso dumaashkaysan yare oo canaase muxuu ahay tu- ka dhintay marka eh, waxaan ku rajaynaynaa in si wanaagsan oo eh, hu- hufan oo ah inuu barnaamijka noogu wada ah isbeshamenta waqtigan hadda la joogo waqti xasaasi ah waaye isteedyadii oo dhammaan muxuu ahay tu- iyagana taagan waa tashiga waa la sameeyey waxay isku soo raaceenna kadib aan dib ka dhigan doonaa madaxweynahana aad ugu mahadsan yahay isagana sida u soo diyaariyey qaabka uu noogu soo diyaariyey oo dhuuxnay oo dhagahayna si fiican uga buuxsameen waa ku mahadsan yahay
آه. هي بلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت بيشو تهاي لواتن إستدح سبتمبر لابدكم إلى لواتنك ومالين تاريخ أه oo taariikhdan u geli doonto ra-iisul wasaare cusub hadda oo- oo oo codka maanta aan siinay waxaan ka sugaynaa ra-iisul wasaaraha waxaan ka sugaynaa cadaalad cadaaladdaas oo ah inuu golihiisa wasiirada uu soo xuli doono inuu ku qaato wasiiro tayo leh Een, wasi- eh, ra-iisul wasaaraha waxaan leenahay ballanqaadkaaga hore waa ognahay inaad ka shaqayn doonto maaragtay cadaaladda marka waxaan kaa sugaynaa cadaaladda inaad na horkeentid sida ugu dhaqsida badan iyo wasiiradan aad ku soo xushid aadna ku qaadatid wasiiro tayo leh aqoon leh aad isfahmaysiin
bismillaahi raxmaan raxiim mahadi waxay u sugnaatay ilaaha boqorka ah ee isugu keenkeenay golaha shacabka inaan isugu nimaadno madaxdii qaranka oo ugu sarreeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiyihii maxkamadda sare guddoonkii baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble mar labaad waxaan u mahadnaqayaa een, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo muddadii uu sugayey soo xulay ra'iisul wasaare uu ku aamino in uu dalka maanta halka uu ku jiro uu kasii samato bixiyo oo uu hawsha uu u idmaday uu sii wado marka xiga waxaan hambalya leeyahay saaxiibadayda aan dhex fadhiyey ee aan ka midka ahay ee codka aqlabiyadda la siiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo maanta lagu lagu ansixiyey cod aqlabiyad leh laba boqol toban iyo shan xubnood oo u soo xaadiray golaha baarlamaanka golaha shacabka waxaan leeyahay hambalyo dhammaanteen ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo mudane ra-isul wasaare waxay kaaga fadhiyaan ummadda soomaaliyeed lowyacadda ilaa raaskaabooni fadhidaay waxay kaaga fadhiyaan in aad inta halkaa hortayada aad ka sheegtay oo ku salaysan dastuurka federaalka dastuurka kumeelgaarhka lama yidhaha dastuurkeenna iyo xulashada golahaaga wasiirada waxaan ilaahay kaaga rajaynaynaa inaad keento kuwii hawsha kula daadahayn lahaa codkaa lagugu ansixiyey kiisoo kalena iyagana lagu ansixin doono waxaan leeyahay mudane ra-iisul wasaare roob leh hayaanka geediga ay u socoto dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay mudane ra-iisul wasaare meel fiican ku fur geediga meel fiican ku fur rooblow ummaddu way ku sugaysaaye raalligelin xagga ilaahay inaad ka hesho raalligelin shacabkaaga wax fiican u keen meel fiicanna geediga ku fur ilaahayna ha kugu asturo hana kula garab galo halku dhigii golaha shacabka maanta wuxuu ahaa rooblow ra-iisul wasaaraha runta ah raalli baan ka nahay laba boqol shan iyo tobanka xildhibaan halkudhigoodii baa ahaa rooble ra-iisul wasaaraha runta ah raalli baan ka nahay waxaan kuugu ducaynaynaa ilaahay inuu ku waafajiyo xaqa waxaan kuugu ducaynaynaa inaad noqoto magacaaga oo kale ood roob la noqotood ummadda soomaaliyeed roob u daay oo ka saaray dhibka iyo dhibaatada ayaan ilaahay kaaga baryaynaa guulayso baarlamaanka federaalkana waxaan leeyahay sidaas ayaa layniga rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni iyo wafdi uu hogaaminayo waxa ay gaareen degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyo wafdigiisa ayaa waxaa loo galbiyey xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo halkaasi oo warbaahinta ay kula hadleen ugu horeyn madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa soo dhoweeyey madaxweyne deni iyo wafdigiisa waxaana madaxweyne gareen uu ka hadlay soo dhoweynta madaxweynaha intaasi kadib madaxweyne deni waxa uu faahfaahiyey ujeedka socdaalkiisa isagoo oo sheegay in markii ugu horreysay ee baydhabo uu imaado aysan noqon doonin waxaana uu sheegay imaashihiisa baydhabo inuu ku qotomo arrimaha la xiriira iskaashiga labada maamul goboleed raxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaana soo gaaray madaxweynaha dowladda puntland iyo wafdi uu hogaaminayo aada iyo aadaan ugu faraxsannahay imaashaha madaxweynaha iyo wafdigiisaba waxaa kaloo farxad kala ah madaxweynaha wafdigiisa waxaa moodaa inuu soo xulay oo dadkii reer baydhabaha oo aada looga jeclaa baydhabo uu keenay wafdigiisa ay ka mid yihiin waa farxad labaad runtii puntland iyo dadka reer koonfur galbeed waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah oo iskaashi siyaasadeed ah oo walaalnimo ah oo soomaalinimo ah oo muddo dheer annaga waalidiinta annada naga horreeyey ay ay lahaayeen socodkanna wuxuu uu uu hormuud ka yahay arrintii in dib loo soo nooleeyo way nooleeyada ee laga sii shaqeeyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan dadka soomaaliyeed isaga dhoweyn oon isaga jecleen waxay ahayd arrinta federalismka annaga konton iyo afartii yaan odayaasha annadii u istaageen markii ay daaleen oy soomaali ka tegi lahayd abaal goonihan oga haynaa dadka reer puntland ayagaa yidhi maya oo horey u soo qaaday oo markuu enerjiga soo noqdayna nagu soo simay marka aada iyo aadaan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne adiga iyo wafdigaadaba soo dhowaada koonfur galbeed ku soo dhowaada caasimadii kumeel gaarka ahayd baydhaba kusoo dhowaada meel aada iyo aad lainkaga jecel yahay dadka reer puntland oo abaal tiro badan iyo looga hayo walaalnimo kusoo dhowaada runtii waxaan la iloobi karin shacabkii reer koonfur galbeed markii inta dhibaatada iyo duruufaha adag ay ka dhaceen sida quruxda badan oo kalsoonida leh oo loogu soo dhoweeyey deegaanada puntland oo ay uga mid noqdeen dadkooda oo ay u heleen ganacsi xora ay u heleen waxbarasho iyo caafimaad ayna ka mid noqdeen dadka deegaanadaas degan qof kasta oo reer koonfur galbeeda wuu ogyahay dadkana dee awalba isdhexgalkaas iyo waxaa ka dhexeeyey iyo walaalnimadaas iyo wada noolaashada iyo isjacaylka ayaa awalba ka dhexeeyey e, duruufahan adagoo muddadan dambe bilowday oo ummadda kala gooyey markii laga tego haddana hadduu ilaahay yidhaaho xiriirkii iyo iskaashigii wanaagga badnaa yaan sii xoojinaynaa aada iyo aadaa u mahadsan tahay mudana madaxweyne adiga wafdigaadaba ha dhawaaw baydhabo jannaay ha ka dhawaaw meelasinku jeeliyaha ka dhawaada eed iyo eedan mahadsantiin madaxweynaha koonfur galbeed his excellency cabdicasiis guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ambasador fiqi wasiirada xildhibaanada akhyaarta kale ee reer koonfur galbeed dhammaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii marka ugu horeysa waxaan jeclaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha iyo dowladda iyo shacabka reer koonfur galbeed iyo gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah shacabkeeda ee baydhabo sida diiran oo runtii kalgacaltooyada iyo walaalnimada le maanta nala soo dhoweeyey farxad gaara ayay noo tahay runtii sida uu sheegay cabdicasiis oo labadan state oo ah laba state oo muddo badan xiriir ka dhexeeyey wax badan ka soo shaqeeyay nidaamka federalismka dowlad dhiska dib u heshiisiinta dalka iyo sidii ummadda soomaaliyeed hore ugu socon lahayd baydhabo ma ahayn caasimadda kumeel gaarka koonfur galbeed mar bay caasimadda kumeel gaarka soomaaliya ahayd marka waa magaalo taariikhi ah oo runtii dadka soomaaliyeed dad fara badan oo soomaaliya oo dhanba ah u ahaan jirta bays inaan maanta imaado sharaf weyn bay ii tahay waxaan rajaynayaa muddada aan joogo haddii ilaahay idma inaan si wanaagsan u sheekaysanno wax badan isla ogaano sidoo kale dadkii reer koonfur galbeed ee hadda reer puntlandta aan iyagana salaan baan iniga sidnay runtii dad badan oo mujtamaca puntland ka mid noqdo sidii wati waktiyada ka mid ah dad fara badan oo puntland kasoo jeeda ay reer koonfur galbeed u ahaan jireen oo bayskood u ahaa ayaa haddana kuwaas si lamida weeye marka soomaalidu dee dhulka ma kale leh degaanadana ma kale leh laakiin qof walba meeshii markaas u arko inay fursad iyo deganaansho ka jirto ayuu maaragtay joogaa marka iyadana waxaan rajeynaynaa nabadda iyo horumarka hadda ka socda iyo dowladnimada runtii sidayba ahaan jirta markii janaal dhii jira kasii fiicanba sida hadda intii yareydaan joogay iga muuqata horumar la taaban karaa muuqda waxaan rajeynayaa insha allah inaan iskaashigaas iyo dowladdaas guud ahaan ee soomaaliya dhismaheedana dad iska wada kaashada aan noqonno fursadda aan hadda ku imid ma aha tii u dambeysay mana noqonaysa tii u horreysay oo keliya waxay noqonaysaa mid soo noqnoqota oo marar badan aan imaanno haddii ilaahayba ka dhigo aada baan iniga mahad celinayaa soo dhoweynta mar labaad waxaan rajeynayaa wada hadalladeena iyo hadallada dambe inay noo dambeyn doonaan annaga waa dhownahay dhulkeennayaan joognaa waana ku faraxsannahay runtii waana ka cudur daarinaynaa muddada dheeroo nala sugaayay arrintaas xaggeenna kama dhicin farsamo xagga diyaaradda ka timid bay ahayd marka waan dareemi karnaa muddada dheeree la joogay iyadana raaligelin ayaan madaxda iyo madaxweynaha iyo shacabkii iyo dhammaan mas-uuliyiintii kale ee na sugaysay uga cudur daarinaynaa aad baa u mahadsantihiin waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka xog waraysi ayaad la socotaan istuudiyaha dhexa ee reediyo markable ayuuna idinkaga imaanayaa markan
aan xaakinkay
iyadoo magaalada muqdisho dil iyo kufsi loogu geystay xamdi maxamed faarax islamarkaasina uu weli socdo baaritaanka ku aadan cidda sida rasmiga ahi uga dambeysay dilka xamdi iyo kufsiga ayaa waxaa soo baxaya qaar ka mid a nabadoonnada xamdi oo ka hadlaya arrinta ku aadan inaanan marnaba la daboolin kiiska xamdi si cadaalad ay u hesho mid ka mid a nabadoonada magaalada muqdisho gaar ahaan nabadoonka xamdi beesha ay ka dhalatay waxa uu ka hadlay inaanan la daboolin kiiska xamdi anigoo ah nabadoon cali yuusuf daamey ahna ahalada xamdi maxamed faarax ahna nabadoonkeedii ka mida nabadoonadeedu waa badan yihiin ka mid ah maanta oo bisha ay tahay sagaalaad labaatan iyo saddexda waxaan hor imid aniga iyo odayaal kale idaacadda goobjoog iyo telefishinkeeda waxa ay hor keenay oo in aan soo hor fadhiisto haddana igu kallifay waxa waaye xamdi maxamed faarax allaha u naxariista waa tagta sabarna allah naga siiyo waxaan aragnay dad ayaa la soo xirxiray maxkamadda waa la geeyey maxkamadda toddoba nin ayaa baaris loo soo celiyey waxaana la leeyahay kornaylo jenaraallo xildhibaano ayaa dul taagan dadkii la baarayey qofku qalad waa galaa qaladkaas waa la baaraa waa laga daba tagaa meeshaa nafaa go'day si qaab daranay ku go'day si aan waafaqsanayn sharciga ayay ku go'day waa qaylinay waan cabannay waxaan u sheegaa marka dowladda in ummadda ummaddu waa walaal dadku waa walaal waa muslin waa hal qow hal hal hal luuqad aan ku hadalnaa ee nabigeennu waa muxamed diintaynu waa diinta islaamka waxaan nahay dad muslima dowladdu ayada ayaana maamusha inayna isku keena dirin oyna isku keena goyn naf walaalkeenna xaqdarro inay ku dhimata raalli kama ihin ilaahay iguma kallifo nabadoon aan ahay ma rabo inaan idhaahdo waxyaabaha qaarkood xanuun badanna waa nahayaa waxaan rabaa dowladda inaan u sheego dowladda inaan u sheego in ay dhaxdayna wanaag ku samaydo dadka madaxdaahow madax ayaad u tahay qof kasta oo muslin ah qof kasta oo soomaaliya madaxaad u tahay xaqa u hiili xaqdarradana ka hiili ha iskuga hor gudbin ruux la baaray oo sasbagto loo baaraayo ha isku hor gudbin lacag ha ku dhiibin waxaa noola sheegay in lacag lala dul taagan yahay dadkii la baarayay waxaa noola sheegay madaxda aan ku dhufanna carabka inay la dul taagan tahay waxaa noola sheegay mas-uul weyn ilaahayaa weyne ee soomaaliya oo dhan ciidan ka mid a haysta inuu ka mid yahay dadkaas ciidamada soomaaliya nin mas-uul u ah xataa inuu ka mid yahay waa ninkii xaqa raadi lahay waa ninkii qofti laga ba'an yahay ka reebi lahaa ba'naashada laga ba'an yahay annagu ka gaabi mayno dadka gabadhayna ay u xiran yihiin magacyadooda ahaladooda deegaankooda kulli waa naqaanaa ma rabno ilaahay naguma kallifo walaalkeenna oo muslima in xaqdarro ku galno haddii dad waashana oo dhimirku ka tago oo cara ay ka badatana wuxumuu sameeyaa waxaan leeyahay dowladda soomaaliya dowladdayna ee dadka ha u kala turto si cadaalad ha u dhex gasho lacagtaan lala ordaahoon weligeed laga dhargeyn hana laga daayo aniga wiilkaygu hadduu dembi gala ilaahay ma geliye waa asaga waa ninkaanaan dhihi lahaa waa ninkan ayaan dhihi lahaa ninka dembiga gala in laga oofiyo sharcigay ku fiican tahay ilaahay xaggiisa ku fiican tahay aakhiradiisa ku fiican tahay ma ahan inaan anigu isku horgudbo walaalaha nagu horgudbanow ku horgudban dembiilayaasha la soo qabtay eedanayaasha eedaysanayaasha la soo qabtay ee baaritaanku ku socdo baaritaanka ka hor wareeg waxaa noola sheegay nin baaro ahay in la bedelay loo bedelay arrinkaa dadka waxaa u sheegtay maxaa waxaas u sheegtay in loo bedelay kii labaad haddana in la bedelay kii saddexaad in la bedelay kii afaraad hadda inuu taagan yahay shalay in la magacaabay oo bishu ay ahayd labaatan iyo labo toban iyo labo ay bishu ahayd sagaalaad ya ha labaatan iyo labo shala bishu markay taariikhdu ahayd in ninkii ugu dambeeyey oo baaraha loo magacaabay waxa baarayaasha loo bebedelaa maxay tahay maxaa ku dhacay waxaan rabnaa waxaan noola sheegaa wax aanan afku noo qaba karin waxaan afku noo qaba karin ayaa noola sheegaa waxaan rabnaa dowladdu dadka inay dhexdiisa gasho una kala nasteexaydo sharcigana noolo sharcigana qofku kaba weyne lagu dhaqmo Eh, anaa madaxa iyo anaa m- milkiilaa iyo anaa fulaana iyo in laga tago oo qofkii dembi gala qofkii dembi gala dembigeeda lagu qaado qofkii aan dembi galanna dembi aan gelinna annaga uma rabna in la sii daayo waxaan rabnaa cabashadeennu waxay ku wajahan tahay maantay waxay cabashadeennu ku wajahan tahay oo taariikhdu tahay labaatan iyo saddex bisha sagaalaad walaalayaalow walaalayaalow xaqa ha loo heeliyo oo xaqdarrada ka heeliya qof waliba waad dhimanaysaa maalin dhow ayaadda dhimanaysaa ma dheera waqtigaad dhimanayso ha u qabin inaad weligaa noolaanayso hasu qabin lacag xaaraana ha qaadan ee, walaalaha ha isku goyn ummadda ha isku goyn xamdi oon xaqeeda helin wallahi inaanan seexanin xamdi oon xaqeeda helin wallahi inaanan hurdayn xamdi oon xaqeeda helin wallahi inaanan aanan nabad qaadanin aan xaqa aan xaqa aan helno xaqa aan helno aan ku seexanno walaalkeennana ha ku seexdo annaguna aan ku seexanno ee gabar soomaaliyeed waxay u dhexaydaa soomaaliya oo dhan ama muslimka oo dhan in la xumeeyo raalli kama nihin mid kale in raalli la xumeeyana kama ihin midaanna kama ihin waxaan leenahay ee, dowladda intaasaan leeyahay waxaan leeyahay dadka xamdi ka dhalatayow ha seexanina maba jiiftiina ha seexanina intii intii warku nooga yimaado oo aan xaqiiqda ka ogaanana aan deganaansho muujino insha allah berri oo berri ah waxaa jira banaanbax banaanbaxaasu asagoo nabada u dhici doonaa asagoo nabad ah ayuu dhici doonaa jidadka ayuu tegi doonaa meelo badan u istaagi doonaa ee, wax lama tuuriyay doono waxna lama dhibi doono laakiin xaquuqda naga maqan ayaan ku muujinaynaa haddii alla yidhaahdo waxaan rabnaa dowladdu hawshaas guddi farsamo oo ka madax bannaan meelaha qaarkood iyo meeshaan soo aragnay inay dadkaas u magacowdo In- iyo xeer ilaali xeer ilaaliye ee- ee- ee muxuu ahaa garsoore ka madax bannaan kuwa aan aragnay in laga in muxuu ahaa xamdi oon la aasin ayaa dadka loo soo qabtaa laba qofood laga daayay lamana soo qaban haddana laba qofood oo kamid ah la daayay afarta qofood oo lagu daayey sharci kuwaas way wanaagsaneen anaa fadhiyey laakiin waxaa la rabaa ee, qof waliba aqligay leedahay walaalayaalow muslinow ee, aan aqligaynu ha soo noqdo dadka ahlada xamdi maxamed faarax ee, haddii alla yidhaahdo qamiistan ka war sugaynaa wixii soo baxa haddii alla yidhaahdo inti qamiista ka horeyda warkaynu nabad ha ahaado banaanbaxaynu nabad ha ahaado aqligaynu ha joogo sidaas ayaan idinkula talinaya Ee, waa mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa dadka ee, xamdi maxamed faarax u socday oo waktigee waqti- wa- waqti ee, socodki- socodkooda wakti uga dhumay kuwa alerjigooda ku baxshay kuwa dhaqaale ku baxshay intaba waa u mahad celinaya waxaan leeyahay jasaakum allahu khayra jasa allaha idinka jaseeyo saasaan leeyahay waxaan leeyahay xamdi lagama geli doono xeer hoosaad xeer jajab ee, xeer beeg midna lagama geli doono sharciga ayaa la rabaa in la marsiiyo sharcigay mari doonaan dadki lagu helo sharcigay mari doonaan waxaan codsanaynaa in sharciga la hor keeno aan laga baqiilin aan la daba socon aan ahla daba socon duqooyeyna daba socon yaan madaxu daba socon sharciga iyo iyo dembiga uu qofku galaa la isu daayo waa mahadsantihiin
kaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay kaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad khafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab waxay markan si kulul uga hadashay in waxyaabaha maanka dooriye lagu dhexiibiyo magaalada muqdisho islamarkaasna ay leeyihiin dad ganacsato waaweyn oo oo la yaqaano waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto arrimahaasi waatan gudoomiye jawaahir maxkamadda markii la geeyo dib baa loo soo daynayaa wiilka wiilka kufsada hadda afcali wuxuu ku yidhi waa idaynaysaan waana la soo daynaya wax dhibaataa male ani maan dooriyaa isticmaalay maskaxdayda ah si kale yahay laakiin dhibaato male meelaha ugu waaweyn ee calaqa iyo qabriga lagu gado dad la yaqaanaa iska leh goobaha la yaqaanaa dadka iskalaha la yaqaanaa hodheelada la yaqaanaa kursiga ugu dambeeyey ee ka dhacay degmada kaaraan gabadha yareeda shinjirtahay weli saldhig buu joogaa waxaa rabaa in qabiilku inta yimaado bacmadow la keeno kadibna hooyada la yidhaahdo waa weel wax lagu shubtay macadaalada taas si ay dhiiga loogu gudbinayo mar haddaan ka hadlayno waxyaabaha sababa tacdiyada ama dembiyada oo ugu weyn ee muqaadaraadka ee sababaha hadda aan isugu nimidna waxay tahay intii igu horreysaan la qabaa fikirkii salaanta qof walbana mansabkiisaan rabaa inaan ku salaamo ee mar haddii masaajidka qayla ka yeerto meel dambe oo la gelayo male waxay la tahay ee waxa inoo dhiman sida wadamada westrenka oo caruurtooda iyo ilmahooda iyo jidka markii la marayo labada qofood afka ay iskula jiraan waxaan ahayno harsan inay jirto umalayn maayo ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu nagula xisaabtami doonaa qof walba waxa uu ka qabto hanse rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo xaruntan tala soo jeedinta dadkan aqoon-yahanka ah ka dhashay dadkan iskuna xilqaamay si mas-uuliyadeed oo runtii aan dhihi karo ma aha kulankii koowaad iyo kii labaad oo aan kala qayb galo dhibaatada dembi asalkiisa waxaa sababa waxyaabaha maandooriya ah haddaanu qofku wax isticmaalin waxba ma soconayaan qofku waxna ma samayn karo laakiin waxay jira walaashay qureysho soddonkiis waxay la tahay soddonkiis oo caruur yaryar iyo gabdha iyo wiilal si xun loo isticmaalay waxa noo harsan inay jiraan umalayn maayo waxaan ogahay in badan oo ka badan oo loo hanjabaayo oo markii lasoo qabto la leeyahay qabiilka reereeda lagu ka dhashay wiilka dhibka geysay nagumana habboona ceebtan iyo waxan hoosa loo dhaqo markuu falku dhaco dhibaatadu ay dhacdo annaga ka gobolka banaadir ahaan waa lagu soo wacayaa kiisaa wuxuu ka dhacay meelheli waxaan la yaabanahay marka haddaan sida puntland casho yar loo geeyo tiirka dadkii kufsaday baydhabo intay isku soo baxeen dadku ay ka wada gurteen tilmaameen inay ka xun yihiin haddiise magaaladan dadkeedu ay ku aaminsan yihiin saddex jir afar jir toban jir waayeel iska daaya waayeelaa lagu kufsaday magaalada laakiin ma awoodaan dhacdadii ugu dambaysay degmada shangaani wiilkii yaraa ee sagaal jirka ahaa waxaa la isku dayay dadkii markhaatigaa inta lasoo waxa yidhaahdo haddaad markhaati furtaan waa lagudilaynaa bal ilaahan idinku dhaariyay sheekh cabdixayin wuu nala fadhiyaa aqoon-yahanadiina way joogaane qofkii kufsaday wiil ee lagu soo qaaday oo markhaatigu taagan yahay oo go-i dhiiggalaan la keenay oo xabadihii uu ku riday oo hooyada darashada ay ka baxday baaristii weli uu ku jiro iyo xamdi kuwii dilay weli way joogaan laakiin haddii loo dhiibo oo go-aan laga qaato shareecada islaamka siday ka qabto in la dilo oo tiirka la geeyo haddaan qof lagu toogan magaalada muqdisho waxa ay riman tahay wax badan oo intaasa dhacda ka badan intaasay riman tahay magaaladan waxaa moodaa qaraxa inay raalli ku tahay dilka dhacaya inay raalli ku tahay kufsiga inay raalli ku yihiin faaxishada inaan raalli ku nahay waayo kuwo nalmida ayaa ka ganacsanaya soo dejinaya isla markaas waxaa imaanayo dad garaada ku taxan ama mas-uuliyiin daba socda dembiiliin inta laysqarinaayo inta qabiilka laga dhigaayo inta dembiilaha la siyaasadaynayo waxba nooma hagaagayaan waxaan kaloo anigu aan rabaa sheekh cabdixayin wuu nala joogaa saddex sharci oo muhim u ah nabadda magaaladan amniga magaaladan horumarka magaaladan iska daa gobollada gobolladu shantay isaga qabanayaan laakiin magaaladan waa magaalo xadaari ah waa caasimadii waxaa jooga dad badan qof walba wuxuu wataa ifsaar markuu gurigiisa galo askarigii wuu baxaa laakiin mas-uulku ma oga meeshuu aad guriga dhexdiisa wuxuu ku isticmaala ma oga waxaa kaloo jira kuwo la dhaho aamusane guri walba waxaa jooga daariyadii shaqaale cidna uma diiwaan gashana cid og ma jirto dhibaatada ay qabto haddii lacagta loo diido haddii la kursado waxaana la wuriyo gabdhihii ay joogaan lagu isticmaalay lagu falxumeeyey haddana aan hadli karina bannaanka loo soo tuuray le bannaankay kala timi waxaa annagu aan aragno ka gobolka banaadir ahaan oo hadda aan u jeedno kursigii ugu dambeeyey ee ka dhacay degmada kaaraan gabadha yareeda shinjirka ahayd weli saldhig buu joogaa waxaa rabaa in qabiilku inta yimaado bac madow la keeno kadibna hooyada la yidhaahdo waa weel wax lagu shirtay macadaalada taas si ay dhiiga loogu gudbinaayo si ay dhiiga iyo garsoorka hadda dambibaarayaasha nala joogo waxaan rabnaa inaan weydiino waayo ma hayaan qodob qofkan in dil lagu xukumo ay tahay laakiin waa dambiile way gudbinaya maxkamadda markii la geeyo dib baa loo soo daynayaa wiilka wiilka kufsada hadda afcali wuxuu ku yidhi waa igeynaysaan waana lagu soo daynaya wax dhibaataa male أنا من دوري الاستعمالي مسكحة إلى سكرة إلي لكن دبعت مالي أنت مركز تربض النقوة الكوديك أنت أوشيغي ولكن ديناري لما أنتو وحقتي تدقن على السيطيال ميلا أدوى وين علق يقبري بالغوغلو تدل يقانا السنة قوبها اللي يقانا تدك السنة اللي يقانا هديلة اللي يقانا لما أنو تيلة مهمة هبين مدو يمالين عدد qofku wuxuu doono muqaadaraad weli karaa waxaan rabaa marka diinta islaamka waxa ay ka qabto haddaan lagu fulin iskoo bulisiya la geynin oo aynan isha soomaalidu dhil cabsatay leeyihin kal cabsata male haddaan la samaynin waxba ma soo baxayaan kow sharciga la dagaalanka argagixisada wuxuu hor yaallaa baarlamaanka muddo badan lama ansixinayo hoostaa la dhigay laakiin waxaa laga doodaa khayraad iyo tiknolojiye iyo batrool aa la qodaa waa la baagsanay waa goorma goorta batroolka la qodaa yaa loo qodaa batroolka aawa dadku way baabi'een dadba ma jiro sharciga dawada baarlamaanku horyaay lama baagsanaynayo sharciga iyo xaquuqda dumarka iyo carruurta lagu difaaci lahaa waa kan la siyaasadeeyey oo baarlamaanka asagan horyaaya waxaan rabaa marka inta baarlamaanka soomaaliyeed uu sharciyada muhiimka ana hoosta dhigayo kuwa cadowga iyo qaraxa lagu difaaci lahaana maaragtay la diidan yahay anuu waxaan qabaa aan isku soo noqono barnaamijkan waa barnaamij niima
barnaamijka xog waraysi ayaa dhegaystayaal weli la socotaan stuudiyaha dhexa ee radio markabley ayuuna idinkaga imaanayaa markanna
waxaa dumarta dacda ku dulnool adduunyada adiga iga deeqoon kugu dogsada waxaa dumarta dacda ku dulnool adduunyada adiga iga deeqoon kugu dogsada sida dayaxa nuurka ugu diro xidigahaan kuu doomaya sida dayaxa nuurka ugu diro xidigahaan kuu doomaya siday miyan kugu daynayaa dudmo kaga dabahadha kudoonimayo iga kaa dabraysa soobdaanta u bakiyo dugsigayga maadmo dooni mayo mayo mayo iga kaa dabraysa soobdaanta ubadkiyo dugsigayga ma noqon kuwa diradiraaliyo dabshidariskane badan kala daadsanaantiyo dumisteena jecel baan kuwa diradiraaliyo dabshidariskane badan kala daadsanaantiyo dumisteena jecel baan darangaaruleyon gaabicidahayo adna ila daryeel darangaaruleyon gaabicidahayo adna ila daryeel siday miyan ugu daynayaa dudmo kakadabahara udooni mayo iga kaa dabraysa dawdanta ubadkiyo dugsigayga maan dooni mayo mayo mayo iga kaa dabraysa dowdanta ubadkiyo dugsigayga ma noqon
ururka qareennada soomaaliyeed waxa ay si kulul uga soo horjeesteen islamarkaana ay ka hadleen arrinta ku aadan xeer dhowaan uu saxiixay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya haddaba gudoomiyaha qareennada soomaaliyeed ayaa arrinkaasi si kulul uga soo horjeestay waxaana warbaahinta ka sheegay in arrimahaasi aysan marnaba suurtagal ahayn waa kan gudoomiyaha ururka qareennada soomaaliyeed oo arrimahaasi sharaxaya
waxaa soo baxay sida uu sheegayba labaatankii sebtembar bishaan aan ku jirno labada kun iyo labaatanka xeer nidaamyo oo ujuuro maxkamadeed lagu tilmaamay waxaa isweydiin leh horta xeer nidaamyaha ujuurada maxkamadeed lagu tilmaamay markaan fiirinno soo saaristeeda wasiirka wasaaradda maaliyadda ah ku qoran meesha ayada ah waxay ahayd in lagu qoro kusimaha wasiirka maaliyadda oo ah doctor cabdiraxmaan ducaale beyle siihayaha siihayaha meesha ayada ah waa ku fashilan tahay midda xigta waxaan isweydiinaynaa marka la rabo in la soo saaro xayr soo saarista xeerka waxaa loo fiiriyaa nadariyooyinaa la aadaa qaacidaa la aadaa qaacidooyinka la aadaayo waxa waaye legenal tembo iyo waxaa la fiirinaa wax la dhaho legenal spacio oo ah sharcigaas asaga ah xilliga la rabo inuu dhaqan gala ama uu samaysmo ayadoo la sugay dadka la rabo in culayskiisa la saaro oo ah mujtamaca soomaaliyeed ma bixin karaan warqaddan ayada ah lacagta la dul saaray xilliga ay dacwadda furanayaan xilliga ay racfaanka qaadanayaan xilliga ay maxkamadda sare aadayaan fulintii xilliga ay qaadanayaan culayskaas ma qaadi karaan waaye haddii aan fiirino siihayaha wuxuu siihaye u yahay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ma saamaynee waaye marka puntland jubbaland galmudug koonfur galbeed ma saamaynee haddii la dhaho marka qofka joogaa xudur dacwad furashadiisa madaniga ah laba boqoloo dollar inuu bixiyo wasiirka waxaan filaa inuu og yahay dhaqaalaha meeshaas yaallo iyo kartida qofka meeshaas jooga oo u leeyahay xamaraan laga furan karin dadka qaarkiis ay dhib ku tahay inay heli karaan marka taas waxaa waaye ma la samayn karaa xilligan oo ma la fiiriyey ma la qiimeeyey ma iska bixin karaan in loo fiiriyay ahayd waxaan filaa in lagu fashilmay tan kale baahi xilligan looma ma loo qabaa waa maya ma gaarsiisan yahay inta kale waa maya ma gaarsiisna sababtu waxaa waaye ma ka dhaqan geli kariyo ma gaari kariyo culayska intaan la eg dadka ayaga ah in la soo fiiriyo miisaaniyaddooda wasaaradda qorsheynta ay soo ogaatay in ay yihiin dad jeebka gacanta gelin kara ee iska bixin karo taas markaan kaga baxno wasiirka ama kusimaha ama siihayaha ma samayn karayaa xeer ma dhaqangelin karayaa ma dhaqangali karayaa xeerka asaga ah broseska markii loo fiiriyo sharciyadda ay leedahay sida qareenka igu horreeya oo ku tilmaamay warqaddan waxay u baahan tahay in golo wasiir ay soo dhigaan miiska wasiirke wasiirka shaqada ku leh wasiirka cadaaladda kabacdi baarlamaanka la mariyo laga doodo ay fiiriyaan dadkii soo doortay golaha shacabka culayskan inay qaadi karaan iyo in kale kadibna ay ka soo saaraan go'aankooda markaas kabacdi ayay noqonaysaa haddii la ansixiyey madaxweynaha inay tagto lagu sameeyo habraaceedii kale oo saxiixa kadib bulletino officialo shan iyo toban beri ka bacdi saas waaye laakiin culayska taagani waxa waaye hadalkeenno wuxuu ka dambeeyaa xaaladda maanta ummadda soomaaliyeed ay ku nooshahay gaar ahaan gobolka banaadir sababtu waxaa waaye qareennaan nahay intaan joognaa dadka aan la shaqayno ama aan shaqada u hayno waa dad shacaba la og yahay hanti ka maqan darteed u yimid isbitalka oo ah maxkamadda isbitalkana daawadii ay ugu yimaadeen inay ka helaan ay ahayd marka nin isbitalka daawo u soo doontay caawinow u baahan yahay ee culays uma baahna waxaa habboon inta hadda laga qaado in laga yareeyaa habboon ayadoo la fiirinayo duruufaha jiro iyo xaaladaha ay dadkaasi ku sugan yihiin lagana yareeyo hadda ujuurada maxkamadda laga qaado in laga dhimo laakiin ku daristeeda curinta waxaa iska leh hay-ada gaaraa iska leh baarlamaanka wuxuu leeyahay inuu fiiriyo sharciyad ay ku soo baxdo markaasuu wuxuu noqonaa xeer ama sharci ayuu noqonaa marka waxaa habboon in dib loogu laabto waxaan isku dayaynaa sida uu sheegay qareenka in wasiirka aan ku celino waraaq aan u qoreyno codsi uu kala noqonayo qoraalkiisii uu soo saaray hadduu jawaab naga siiyo inuu ka noqonayninna ay noqonayso qaabkii sharciga in aan u marno maxkamadda aan la aadno dacwad idaari ah taasna ay noqoto maxkamadda inay u fadhiisato ayada ay go akhyaarta hawada aad naga dhegaysanaysaa gunti iyo gabagabadiiba waxaanu intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii xog waraysiyo rediyo markable idinkaga imanaya anigoo qadar filibiin aan idinla socodsiinayay intaan dhegaysayaal dib ugu kulmayno barnaamijkan barnaamijka xiga waxaanu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise la nabadgeliyo